الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وللنصب nasbigii ayuu u sugnaaday khamsu calaamaatin calaamooyin shan ah alfatxatu fatxa ayay u sugnaatay iyo waalalifu alif iyo waalkasratu kasro iyo waalyaau ya iyo wa xadfu nuuni nuunkii xadfitaankiis iyo jaritaankiis faama alfatxatu fatxidii fatakuunu hiya fatxidii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad linnasbi nasbigii ayay u ahaanaysaa fii halaathati mawaadica boosas saddex ah dhexdoodii ay uga ahaanaysaa fil ismi isimkii dhexdiisay uga ahaanaysaa isimkaasoo almufradi la keliyeeyey iyo wa jamci taqsiiri taqsiirkii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysaa iyo walficli ficilkii dhexdiisa uga ahaanaysaa ficilkaasoo almudaarici shibahay isim afar shay ku shibahay idaa dakala haddii uu galo calayhi ficilkii korkiisii naasibon waxa ka hordhige oo mid waxa ka hordhigaaya hadduu galo walhaal uu galo lam yatasil uusan la xiriirsanin biaakhirihi dabayaagadiisii ama gadaashiisii shay-un waxba ayb musanifku raxmat ullahi calayhi meeshan wuxuu rabaa inuu kaga hadlo nasbihii iyo calaamooyinkiisii waxaan soo marnay aqsaamul icraabi inay u qiibsanto afar qiibood rafci iyo nasbi iyo khafd iyo jasma afartaas qiimood inay u qiibsanta soo marnay afartaas qiimood hal ka mid ah waan soo qaadanay calaamooyinkiisii iyo boosaskii calaamooyinkaasi degayeenba calaamooyinkiis waxay ahaayeen afar meelaha degayaanna waxay ahaayeen saddeed idan waxaan soo qaadanay rafcihii calaamooyinkiisii afar ah iyo calaamooyinkaasi boosaska degayaan oo sideed ah kaas waa ka soo baxnay aqsaamtii marka rafco maadaama aan soo qaadanay afar ahaayeen rafco maxaa ku xigay nasbun nasbigiiya meeshan laga bilaabayaa asagana wuxuu kaga hadlayaa musanif laba arrimood bis ah rafci calaamooyinkiis iyo boosaska ay degayaan calaamooyinkaas intaas le waa wax kale ma aha ilan waxaan soo sheegnay baabkani macrifatu calaamaati aqsaami licraabi musanifka laba arrimooda kaga hadlaan dhahnay soo maha calaamaatu aqsaami licraab barashadooda iyo mucrabaadka bes calaamaatu aqsaami licraab iyo mucrabaadka mucrabaadka boosasku waay calaamaadkana ku waaweyn oo lagu garanaayo rafcina ama nasbada ama khafdada ama jasmaga waay boosaska degayaan maxaa loo yaqaanaa mucrabaad idan rafcigii calaamooyinkiisii saddex iyo mucrabaadkiisii sideeda ayaan soo qaadanay meeshan waxaan rabnaa inaan ka qaadano nasbigii calaamooyinkiisii iyo mucrabaadkoodii waxaan soo marnay rafcaga iyo nasbada labadaba hee asmaad iyo afcaasha way wadaagaan soo maha ha haddii labadoodii asmaa'ada iyo afcaashi ay wadaagaan hee calaamaadka haba ha ku kala badnaadaane mucrabaadka see ku kala noqonayaan isku mid waay sideedii rafcihii calaamooyinkii si degayeen ayaa naftoodii haddana nasbaha calaamooyinkii sideedii lay degayaan bis wax kale ka soo siyaadaya ma jiraan sideedkii aan soo aragnay ayaa haddana nasbagaan calaamooyinkiisii waxay degayaan sideedkaas keliya adiga marka sideedii hore si fiican u xafid sideedan ee waa kuu sahlanaanayaan sideedii leeyahay wax kale ma aha saas ula soco marka wuxuu leeyahay marka musanif raxmatullahi caleyh marka hore calaamaadka nasbiga kuu sheegaya kadibna boosaskii uu bilaabayaa walinasbi nasbihii ayaa u sugnaaday khamsu calaamaatin calaamooyin oo shan ah nasbo wax la arkaayo ma aha laakiin inuu meesha joogo waxaa lagu garanaa calaamooyin calaamooyinkaasi lagu garanayana waa shan calaamadood rafcihii iminsuu dheer yahay hal habo shan calaamadooda lagu garanaa nasbah ma aha mid la arkaayo laakiin inuu meesha joogo waxaa lagu garanayaa shan calaamadood shantaasi mid ka mid ah haddaad aragto waxaad leedahay kelimadan waa mansuub waay mansuub waay waa la nasbiyey nasbin waxaa la yidhaahdaa shantaas laisku daraa la yidhahdaa shanta mid ka mid ah keligeeda nasbi lama dhahayo mid walbaba hee nasbi u tahay idan nasbi waxaan leenahay shantaasi oo dhanna la yidhaahda shanta maxay yihiin marka fiirso walinasbi nasbigii ayuu u sugnaaday khamsu calaamaatin fasirkan iska ilaaliya calaamooyin oo shan ah alfatxatu fatxa ayaa u sugnaatay calaamada koowaad maxaa waaye alfatxatu fatxa maa la yidhahdaa koordhig waay nasbo koordhig ma aha laakiin fatax maa waay koordhig haddaad maqasho waa fatxada koordhig waay koordhig haddaad maqasho waa fatxa alfatxatu fatax waaye ama alfatxatu sax shan calaamadood alfatxatu fatax ayaa u sugnaatay dheh meesha ku xir alfatxatu fataxa ayaa u sugnaatay ayadaa soo hormariyay muxuu soo hormariyay ayadaa asal ah hooyadii meesha joogtay waa ayada ama aabbihii meesha joogay waa ayada iyo walalifu alif waaye alif waaye calaamada labaad inuu meeshaas ama kelimadaasi nasbiisan tahay lagu garanaayo waa alif alif muxuu ugu xujiyey fatxad ayaa dhashay gabadheedii waay alif goormaa imaanaa fatxo markay dhimato ayaa imaanaya ayadoo fatxi joogto alif hee ma imaan karo hooyadiisi ama hooyadeeda markii ay dhimato alifta markii hooyadeeda ay dhimato ayaa meeshii soo fadhiisanaysaa hooyaday booskeeda anaa galaa dhahaysa laakiin hooye markii ay joogto gabadha meesha waxaa kuma laha dhahalkii booskiisa la marina alfatxatu iyo walif waa alif iyo walalifu alif waa iyo walkasratu kasro waaye midda saddexaadna kasro waaye kasradii ayuu ku xijiyey muxuu ugu xijiyey wuxuu ugu xijiyey fatxa ayaa walaasheeda ay tahay fatxa ayaa la dhalashay ayaa la dhalatay fataxa haddii la waayo meesha yaa soo galaya gabadheedi maano gabadheedi waa dhimatay yaa soo gala marka haddee gabadhay walaasheedii way dhimateeye maantanaan booskeedii fadhiisana ay leedahay ayadoo alif joogo kasre meeshaasi ma imaan karto iyo walkasratu iyo walyaau ya waay ya waay ya-na kelimadii aada ku aragto hee way nasbisan tahay ya-yuu ku xujiyey muxuu ugu xujiyey ya-da waxay la dhala waxay dhashay gabadheeday tahay kasro kasra waxay dhashay ya-da yaa la dhalay ya-dii waay kasra markii la waayo meeshii yaa imaana ya-dii maxaa dhacday maxaa dhacay hooyaday meeshii way ka dhimataye booskeedana gala ay leedahay idina iyo walyaa-u ya waay iyo waxadfu nuuni nuuntii xadafkeedii xadifitaankeedii waay nuuntii gooyitaankeedii waay nuuntii qaaditaankeeda waay nuuntii meesha inay ka cararto waay mala fahmi hadaf hadaf macnaheed waan fahmi soo maa nuuntii gooyideedii waay see loo goynaa meesha laga elinaa ma joogayso ka carar laha meesha nuuntii meesha laga gooyey oo laga eriyey waay xadufnuuna la yidhahda iyo waxadufu nuuni nuuntii xadfitaankeeda waay gooyitaankeeda waay qaaditaankeeda waay meesha kasaaradeeda laga wadaa shantaasi calaamadooduu leeyahay marka shantaan mid ka mid ah kelimadii aad ku aragto waxaad leedahay mansuub waay maxaa lagu nasbiyey fatxo maxaa lagu nasbiyey alif maxaa lagu nasbiyey kasro maxaa lagu nasbiyey ya maxaa lagu nasbiyey xadfu nuun waay intaasaan dhahaysa mid walbo midii ayada ka horayso ayadoo joogtona midda ka dambayso ma imaan karto intaas ma fahmnay shantaas calaamadood way si fiican u xafid bilow marka boosaskii shanay ahayn tan hore maxay ahayday fatxo waata fatxa ayadana wixii ay degayso lagu sheegaya meel kale ma ahane inti aada soo dhaaftay damadii degaysay hal laga reeba bis saddexdii kale waay damadii intii degaysay lay halka saaraysaa intii kale meeshay fadhiyaan halkaasi waa sheegayna kii meesha ka maqana la isweydiin doonaa haye hayey fa ama damatu damadii fa ama alfatxatu dheh fa ama alfatxatu fataxadee fatakuunu hiya fatxadii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad ayaa linasbi nasbigii u ahaanaysaa fii alaaati mawaadica boosas saddex ah dhaxdoodi ayay u ahaanaysaa boosaskaasi maxay yihiin midrikood waxaa waaya filismi isimkii dhexdiisa uga ahaanaysaa isimkaasoo almufradi la keliyeeyey la keliyeeyey waa dhaqaanamano maxaa laga wadaa hal qof ama hal shay magaca looga dhigay laga wadaa iyo wa jamci taksiiri taksiirkii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysa wa bimacnaa fi ayaa lagu loo fasiraya maxaa yeelay fi filismidaasa ku cadafan tahay dhexdiisa maadaama waa ku daraysa maadaama filismi ku jirtay facda fi dhex waay fiidi dhe iyo wa jamci taksiiri taksiirkii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysa waay taksiir waan naqaana maano maxaa waaye jijibin waay jamcana waan naqaana maxaa waaye sadday wixii ka badan waay iyo walficli ficilkii dhexdiisa uga ahaanaysa ficilkaasoo almudaarici shibahay isma shibahay muxuu ku shibahaya afar shay afartaas maxay yihiin mar kale aan hana gaarsiiyo goorma laakiin idaa dakhala haddii uu galo calayhi ficilkii mudaaric dhahdiisii naasibun mid wax koordhigayo maan dhahaynaa mase naasibun mid wax nasbinayo dhahaynaa saa dhahaynaa mid wax nasbinayo dheh saas waa naasibun mid wax nasbinayo haddii uu galo maxay nasba ee shan shay la isku daraa dhaanane maano idaa dakhala haddii uu galo calayhi ficilkaasi korkiisii naasibun mid wax nasbinaayo hadduu galo waay walhaal galo waa dabalhaal waay walhaal galo lam yattasil uusan la xiriirsanin biaakhirihi aakhiri lficli ficilka aakharkiisii shay-un waxba waxba aan la xidhiirsanin waxyaaba aan la xidhiirsanin markale ogaan doona hadda ma aha haddaba marka wuxuu leeyahay musanifka fatixidii waxay calaamo u noqonaysaa nasbi saddex boos dhexdoodii kow isin mufrad labo jamcu tagsiir saddex ficil mudaaric idaa dakhala calayhi naasibun walam yattasil biaakhirihi shay-un damadii afarteeda maxaa ka maqan cindaka ninka ninka jamanatu saalim sax waay kaasaa maqan kaasna meel hal kaas wuxuu dhahay meesha aniga waa dallaacaye koox ma kabaaye meel gaar aan fadhiisanayaa ogaada ayuu dhihi doonaa yah goon isku taagoo sameeye goon isku taag ha wuxuu sameeyey inta markii dhimaaday war idinkii markaas idin- idima daba joogaaye aniga waxaan noqonayaa meel ayuu oday ku noqonaa u dhahay goon isku taagoo sameeyey qoladii markii hore ka tirsanaa waa ka baxay hadda qoladii markii hore saddex waa soo socota hadda meeshaan mahano hala ka maqan kaasna waa taqaanaa jamwanatu saalim waay weligiisii si looga tagay maaha hee waa imaan doonaa isagoo haafadnan haysto laakiin ma badnaa hal haafad lee waay isagoo haystana waa imaan doonaa Hmm? hal haafad keligii u qabsanaa meeshaasoo fadhiya isagoo meesha fadhiyan waa imaan doonaa wa ama alariifa fatakunu amaatan linasbi fi lasmaali khamsati wallahu subxana wa tacala